golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo xalay yeeshay kulan aan caadi ahayn ayaa go-aan ka soo saaray doorashooyinkii ka dhacay kismaayo ee uu qabtay maamulka jubbaland golaha oo fadhigoodu uu qaatay saacado dhowr ah ayaa isku raacay in gebi ahaanba ay sharciga baal marsan yihiin doorashooyinkii ka dhacay kismaayo sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaale oo akhriyey qoraalka ka soo baxay golaha wasiirada golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaa caawa uu yeeshay kulan aan caadi ahayn oo deg dega oo uu shir guddoominayey ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xamse cabdi barre kulankan golaha wasiiradu waxa ay ka soo saareen qaraar golo wasiire oo ku saabsan jubbaland qodobka koowaad sharciyad la-aanta xubnaha xulan iyo hogaamiyihii hore ee jubbaland o golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxay go-aamiyeen in xubnaha xulan ee golaha wakiilada iyo isdoorashada hogaamiyihii hore ee jubbaland ay labaduba yihiin kuwa sharci darro ah oo aan waafaqsanayn qodobka konton iyo shanaad iyo qodobka konton iyo lixaad ee sharci lamber labaatan iyo afar ee soo baxay kow iyo soddonkii maarso laba kun labaatan iyo afar kuna saabsan wax kabeddelka cutubyada koowaad labaad saddexaad iyo afraad ee dastuurka isla markaasina aan waafaqsanayn xeerka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo sohdimaha xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed iyo xeerka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalk ee somaaliya labo golaha wasiiradu waxay go-aamiyeen in dhammaan tallaabooyinka hoos ku xusan oo loo maray doorashada sharci darrada ah ee dowlad goboleedka jubbaland aysan waafaqsanayn sharci lamber labaatan iyo afar ee soo baxay soddon iyo koodii maarso laba kun labaatan iyo afar kuna saabsan wax kabeddelka cutubyada koowaad labaad saddexaad iyo afraad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ba magacaabista guddiga sharci darrada ah ee doorashooyinka ee uu soo xushay hogaamiyihii hore ee jubbaland ta hanaanka uu hogaamiyihii hore ku soo xushay xubnaha isagoo adeegsanaya isla guddigaasi sharci darrada ah ee doorasho oo uu isagu soo xushay qaraarka golaha ayaa lagu faray garyaqaanka guud ee dowladda inuu si deg deg ah maxkamadda sare ee dalka u horgeeyo dacwad ka dhan ah dhammaan tallaabooyinka baalmarsan xeerarka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka goluhu haddaba waxa uu farayaa garyaqaanka guud ee dowladda federaalk ee soomaaliya in uu si deg deg ah uga howlgalo horgeynta maxkamadda sare ee dalka dacwad lid ku ah dhammaan tallaabooyinka aan waafaqsanayn xeerarka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha xeerka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee uu ku kacay hogaamiyihii hore ee jubbaland axmed maxamed islaam qodobka labaad dhaqangalka qaraarkan golaha wasiirada qaraarkani waxa uu dhaqan galay caawa ooy si buuxda u ansixiyeen dhammaan golaha wasiirada islamarkaana uu saxiixay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xamse cabdi barre qaraarkan ka soo baxay golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shalay ahayd axmed maxamed islaam axmed madoobe loo doortay markii saddexaad madaxweynaha jubbaland kadib doorasho uu maamulkaasi qabsaday oo ka dhacday magaalada kismaayo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho